Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Cabdiraxiin Daahir Guure Karoore ayaa si cad u muujiyay rabitaanka dowlad goboleedyada Hirshabelle ee ah in degmada Mahandayo ay gaarto heer sare oo horumar ah kana mid noqoto degmooyinka hormuudka u ah isbeddelka gobollada. Hadalkani wuxuu xambaarsan yahay fariin ku saabsan dhiirigelinta horumarka Mahandayo si ay ula tartanto degmooyinka kale ee gobolka iyadoo loo marayo qorshayaal kala duwan oo wax ku ool ah. Wasiir Karoore wuxuu hoosta ka xariiqay dhowr arrimood oo muhiim ah oo gacan ka geysan karta horumarinta degmada Mahandayo si loo xoojiyo in Mahandayo ay noqoto meel ku habboon ganacsiga, maalgashiga iyo nolol wanaagga dadka. Taageerada kaabayaasha muhiimka ah sida wadooyinka, isku xirnaanta degmooyinka kale iyo helitaanka biyo nadiif ah ayaa lafdhabar u noqon doonta dadaallada horumarineed. Horumarinta adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada si loo hubiyo in bulshada Mahandayo ay helaan adeegyo tayo leh oo la mid ah kuwa degmooyinka kale ee gobolka. Wasiir Karoore wuxuu ku booriyay bulshada Mahandayo iyo dadka deegaanka inay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda Hirshabelle Dowlad Goboleedka Hirshabelle si loo xaqiijiyo hadafka in Mahandayo ay noqoto degmo tusaale u ah horumarinta iyo isdhexgalka bulshada ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
laakiin waxaan aniga bartay ba- dadka haddii loo yimaado la wareysto inay fiican yihiin laakiin marka lagaaga sheekeeyo oo layli kala sheekeeyo in wixii lagu sheegay haddaa qaadataa cabsanaysa mahaday waxaan rabnaa dadka mas-uuliyadda la saaray way joogaan dadkii safku matalaya way joogaan amni iyo siyaasad talada maamulka la sameeyeyna go-aankiisa aniga iyo madaxweynaha iyo cid walba tala ku leh waa kula shaqaynaynaa laakiin inaan shaqeyno gudoomiyaha degmada axmed xuseen iyo ku-xigeenadiisa ay xafiiska fadhiistaan lala shaqeeyo baahida ay soo gudbiyaan annaga waxaan ka qabano middaa usoo gudbisan ay wax ka qabtaan waa jarjar dowladnimada axmed xafiiska wasaaradda uu keenaa wixii lala- culays ku ah laakiin xaafadaha iyo deegaanada iyo tuulooyinka waxaa ka jiro axmedaa loo keenaa xildhibaan kasto waxaa la rabaa meesha deegaan doorasho u yimid laga bilaabo maanta degmada mahaday waxay ku jirtaa nambarka degmooyinka ugu fiican soo golo deegaan ma laha kow hirshabelle kow waa jowhar laba waa warshiiq saddex waa mahaday dhinaca kale warshiiqa waxay gashay galmudug iyo hirshabelle saddex degmo ugu horeysa warshiiqa gashay degmada saddexaad ay gashay laba degmana galmudug a heshay sanadkaa lasoo dhaafa laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan markay dhamaato waxaan rabnaa inaan jowhar iyo mahaday tartan siino jowhar dowladda degma waxaa laga yaabaa inay mashquulsho moogta laakiin tan waa la wada shaqaynaa maaha waxaa laga wada shaqaynaa dowladnimada soo maha inaad warshiiq laba kusoo noqotin aan rajeynayna
Arrintani waxay muujinaysaa in maamulka Hirshabelle ay qorshe cad u leedahay sidii loo gaari lahaa horumar waara iyadoo diiradda la saarayo maamul wanaagga iyo wada shaqaynta bulshada.